بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Een, awalan waa salaamaya idaacadda warsan iyo wariyaasheeda dhammaan waa umahad celinayaa alxamdulilahi waxaa nimid meesha la yihahdo degmada ceel barde annagoo ku jirno waajibaadkeeni iyo shaqo ee aan beryahanba ku howlnayn oo ahaa dhisida golaha deegaanka isaad la socotayba horey waxaan usoo dhamaystirnay oo shan iyo la tobankii bishan la calimasaarkii golihii deegaanka aan soo dhamaystirnay degmada xudur haddana waxaan bilaabi rabnaa iyadana horeyna loo sii bilaabay haddana aan hawsheeda gudaha usii geli kartorna hadduu ilah yihahdo dhismaha golaha deegaanka ee degmada ceelberde
waayahay marka ceelberde iminka maxaa ka socda
ceelberde waa qabanqaabo badana ka socota oo in maaragtay duqeyda beelaha dega deegaamadaas ay isu yimaadaan maratay ay u diyaar garoobaan sidii maratay ay uga qayb qaadan lahaayeen ayna u qaadan lahaayeen doorka ay kuleeyihiin dhismahaas
waayahay dhawaan waxaad dhisteen golihii deegaanka ee degmada xudur ee gobolka bokool maamulkiina waad soo dhisteen iminka degmada ceelberde maxaa qaabanqaabaha aad wadaan qaabanqaaba hadii aad wadaan halkee idin mareysaa
horta waxaa jira wax anaga aan maaragtay maskaxdeena ka maamulayna ma ahan waa qorsho horey loo soo sameeyey si guud maamul goboleedyada ee dowladda federaalka ay hogaaminaysay waxaa lasoo saaray maratay xeer la yihahdo xeer xeerka qodobka tobnaad oo konton iyo dhowr qodob ka kooban kaas ayaa wuxuu maaragtay cadeynaya habka loo maraayo dhismaha golaha deegaanka degmooyinka soomaaliya waana hal xeer oo yani annaga hadda bilownay tijaab ahaan annagaa nagula bilaabay puntland jubbaland oo kaleetana waxay ku jirtaa hadda yani arrinti arrintaasi ku jirtaa oo hadda weli inkastoo degmo bilaabin laakin way ku jirtaa marka barnaamijkan waa barnaamij dowladda federaalkana ay qeyb ku leedahay oo hadda lafteeda waxaa jooga wakiil ka socda horeyna xudur noola joogay haddana mid kalantay soo dirtay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo federaalka iyo dibheshiisiinta dowladda federaalka ayaa jooga meel kastana maratay goobjoogayaasha waa ka joogaan hay-ado kalento waxaa jira yani dhismaha qeyb ku leh oo ayagana maratay ku midoobay dalada la yihahdo f c a maratay ururada bulshada deegaanka culamaa diinka odayaasha waxa intaasoo dhan maratay qabanqaabo guud waxaa jirta yani loo galaayo dadka marka hore waa laga hadalsiinaya inay marata jiraan caqabaad ama wax oo marata dadka xoogaa isku diidan yihiin oo marata amniga wax u dhimi karo arrintaas markii dadka tiri bixin loo sameeya ayaan dhawata loo sameeyey taas horaa loo sameeyey hadda yani wejiga labaadna waxaa la gelaya odayaasha loo yeeraya yani xubnihii in la dhigo qaybsadaan haddii qaybsan waayaan in maratay lasoo celiyo wasaaradda lagu soo celiyo wasaaradda lataashi ay samayso adiga waa hab qorana waxaa jira yani hay-aduhuna waxaa lagu hoosiiyey dhaqaale yani oo qolooyinka qaaranada bixiya kuhoosiyeen inay fududeeyaan wixii maratay loo baahdo sida kaararka aqoonsiga ergadaha xubnaha maratay shirarka maratay adiga wixii fududeynah inay sameeyaan oo kharashaada inay bixiyaan ayay iyagana u joogaan wasaaraddana dadka inay uqabata u qabanqaabiso sukeenida odayaasha dhaqanka ergooyinka doorashada xulidda waxaasoo dhan inay marata ka qayb qaadatay iyadana wasaaradda ay xilsaaranta wasaaradda federaalkana wasaaradda dowladda federaalkana iyadan waay waay tahay goobjooge iyo kala bixiya waayahay sida aan la soconno mararka qaar marka aad maamulada sameyneysaan sidii degmada xudur ba ay dhacday waxaa jira cabasho beelaha qaar marka sidee ku wajihi kartaan maadaama degmada ceelberdena qabaa'ilo fara badan ay degayaan oo weliba kasii culus tahay degmada xudur oo aada maamulka u samayseen
horta waxay imaan doona waxaan udaynaynaa ilahay baan udaynaynaa ilahay baa yaqaana wixii beri dhacaya laakiin annaga hadda beri waxa dhacay horta ilahay og annagase waxaa nagu waajib ah inaan karaankeenna aan u shaqayno bulshada annagoo la tashanayno ka tala qaadanayno tala siinayno maratay arrinta isla qiimeynayno sidaan loo arko maslaxada guudaana lagu dhaqmaya bini aadamna waxaad ogaataa wuxuu bini aadam qabtay waa wax dhiman wax dhamaystiran ilahay baa qabta ilahay wuu qabtaa dhamaystiran ma dhehayna annaga maratay maratay maaha noolama waxyoonuayo waxaan ra'yiyaan leenahay waa dadaalaynaa laakiin dadaalkeenaasi waxaa laga yaabaa in in sagaashan iyo sagaal ku qancaan halna uu ku qanci way halka marka idaacadu taga wuu qaylina halkaas qayladiisa lama qalaa marka keedana wanaag badan aada looma arko xumaantaa loo arkaa soomaalida wax baabiiyeen wax weyaan xumaantaas lawada lawada maqlaya oo aad maarata dadka ay ula laabkacayaan wayaan haddii la fiirin lahay wixii cudur aan ka qabanay iyo wanaaggii aan ka qabanay yani waxa weyaan waxaa laga yaabaa in hal beel ama laba beel camal ay qayliyeen toban beelood aan deganaa marka waad dareemi kartaa maratay haddii sideed ay qaylin lahaayeen waxay noqon lahayd arrintaas sideed qabiil oo tobanka qabiil kamid ay qaylinaha waxay noqon lahayd marka in meeshaas yani dhib weyn ka taagan laakiin haddii sagaal ama toban ama ama sideed kamid a ay qanceen ma ahana ina yani sabarsi sideed wada heli karaa marka waxaa rabaa dadka inay qiimeeyaan waxa meesha ka dhacay cadaalad intay boqol kiiba todobaatan ay joogaan ma kontan ay joogtaa ma labaatan ay joogtaa ma sagaashan ay joogtaa inay qiimeeyaan dadka la rabaa waxaana dareemi kartaa dadkan muddo labaatan iyo toddoba sana ayaa burbur wadanka uu sharci darro ka jirtay dadka qaar ayaa waxaa dhibaya sharciga dhibaya waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood qayladooda tahay inay sad marka hore aynu hayn haysan jirin haddii laga qaaday oo dadka la xaq u lahay la siiyey inay qayliyaan marka waxa waaye hadda xilliga jira waxa waaye ninka qayliyo unbaa la maqlaa wey annagana waxaan rabnaa si loo helo mustaqbalka dowlad dowlad gola deegaan oo leeyahay dadku leeyahay oo dadka matela dadka u dhexeeya ummadda ay ka wada tirsan yihiin si loo helan ku dadaalo hayna maahane qabiil gaara inaan qancino ma socono
waayahay maadaama aad sidaa sheegtay arrimo fara badan baa jiro mararka qaar marka wax la sameynayo is-afgarwaagi waa dhaca laakiin wasaaradda waxaa eedeynta ugu badan ee dushi lagaga tuurayo ay tahay inan jeclaysi ay qofka meesha ku geynayso bar arrimahaasi bulshada caawa kaa dhagaysanaya idaacadda warsan adigoo u bidhaaminaya waa sidee
waxaan rabi laha horta inaad ii kala cadaysantaha ugeyn qofka meesha la geynaya waa qof naco waayo meesha maxaa maxaa laga wadaa meesha la geynayo meel meel cinkay waayo iyo caddeeta tarta tusaale degmada xudur ee gobolka bokool waxaa la geeyey golihii deegaanka ee aada doorateen waxaa la geeyey dad hore loo cilaamiyey oo gadaal ay ka reexaysay wasaaradda sida la sheegay oo dadka oo idil farta ay ku wada fiiqayeen marka kuwa noocaasi ah lagama soo lagama yaabo inay weli sii wadaan haddii aad xasuusatid ama aada idiin joogeen wakiil lawaradiyo ay idiin joogeen xudur waxay waxaa joogay maaragtay kasoo qaybgala dad badan kasoo qaybgala goobjogeela sanduuq dhala ah oo loo jira dhigay golihii deegaanka toddoba iyo labaatanka iyo lix iyo labaatan lasoo doortay ayaa doorasho ka qayb gashay tirada lagu kala badiyana hal inay ahayd baan filaya marka waxaad dareemi kartaa nin haddiiba nin annaga aan wadan lahayn soo ma ahaateen inaan maratay ay number number badan uu maratay uu uu maratay uu ku baasa oo yani ama uu helo uu cod hal hal iyo laba wartaan filaya hadda inkasta wardadii doorashada natiijada lagu qoray aan horteeda olin hal iyo laba ay ku kala badiyeen waxaan tartamayey maxamed cabdiraxmaan iyo maxamed macalin tartamayay hal maxamed macalin wuxuu ku guulaystay saan filaya afar iyo toban xudood meel meelahaas kan kalena laba iyo toban meelahaas waxay la marina waxa marka heerkaas soo gaareen waayahay golaha deegaanka aad soo dhisaysaan waxaa la yidhi marka hore waxaad ka fiirinaysaan qofka aada guddaan sida ay isku yihiin iyo in ay isku wanaagsan yihiin in mucaarado ay dhex taallo meesha intaad ka fiirisaan waxaa la yidhi marka ay idiin soo baxdo in qofkan qofka aada wadaan u odaynayo inaad sidaa ku magacaabaan bal ku waran arrimaha horta magacaabis mahanan kaa saxe waxa waaye markii xubnaha la qaybsanaya beelaha markay helaan tiro ay helaan erge waxaad kusalaysananaysaa tiro kasta oo meesha ay hesho ergadeeday ku salaysananaysaa markii ay xulitaanka ay keenayaan musharaxiinta ay keenayaan musharaxiinta ayagaa soo sharaxaya ayagaa goglo goglo dhigta ayagaa oloola samaysta ergadii beeshooda ka midka ahayd inta musharaxo timaadana tartamaysa hadda xubinta hadda hartay ee xudur ka hartay waad maqasheen filayaaye yani waa isdhaafi waayeen gudaa loo dhigay way isdhaafi waayeen way taagan tahay marka waxa wey meeshaas horta kawda hore musharaxnimada waa khiyaar qofka asaga uu leeyahay inuu soo sharxo beeshii uu leeyahay beeshii uu ka dhashay xubnaha heleen inay isu sharaxayaan doorasho furan oo hufan oo loo jeedo oo yani ergadii beeshaas ayaa dooranaysa maadaama hadda weli aanan la gaarin in maarata deegaanada dhan talataga dadka ay tartabaan toos u tartabaan xubnaha soo baxa oo musharaxiinta soo baxa iyo soo tartama ay dhiskood u imaanaan u imaadaan weli in la gaarin hadda tijaabo ay tahay waxa weeyaan wax qarsoodi ah oo lasoo magacaabaya ma jiraan horta taas inaan dadka loo sheegin wax oo yani aan jirin in dadka loo sheega maahan wax magacaabid la yidhahda sideedaba golaha deegaanka waa ka reebin yihin waa doorasho ergadaa soo dooranaysa marka dambe guddoomiyaha la dooranayana golaha deegaankaa dooranaya hadda waxaad joogtaan degmada ceel berde oo xuduud lala etoobiya oo degmo oo inta badan marka la sheego isha dadweynaha inta badan ay wada eegaan oo dadka ay u arkaan in degmo ka duwan degmooyinka kale ay tahay maadaama wadanka etoobiya ay diris la tahay oo weliba dhinaca kalena gobolkii gobolka gedo dhinaca kalena dhinaca ka saaran yahay waa degmo inta badan ay ku furan yihiin muwjado fara badan marka degmadii aada joogtaan ma laga yaabaa in aada sidaa daraaddeeda aada qalalaasihii ka dhici lahaa aada sidaa u martaan wadooyinkii loogu talagalay
horta aan kuu sooxa juqraafiga haddaad taqaanid socdaalow degmada ceer berde geeda lama lahan xuduud lama leh degmo kalea ka xigtoo bakoola taas hortaasaan kaa leeyahay waa jirtaa degmada ceel barda inay xuduud la leedahay deegaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya inay la leedahay waa jirtaa laakiin waxa weyan waa de un darisnimo iyo un dan kala danaysi maahan wax kalo hadda oo kaleento dheeri ma jiraan degmadan ceel bardana runtii dadka siday ka aaminsan yihiin ma ahane waa waa runtii dad dantooda dhaqdo oo darisnimadana ilaaliyo degmaduna waa degmada ugu dhul weyn marka la fiiriyo juqraafi ahaan degmooyinka shanta ah oo maaragtay gobolka macool waxa weeyaan waxay xuduud la leedahay deg waxay xuduud la leedahay saddex degmo oo bakool ah iyo iyo iyo degmada beledweyne oo caasimadda waa gobolka hiiraan intaas ay dhacdaa ay la leedahay yani xuduud la leedahay marka ma ahan degmo yar ma ahan masaadherarkeeda inuu boqol iyo toddobaatan kilomitr camal ilaa iyo meelahaas hadan ka badnayn ballaceeduna meesha ugu yaraa baa afartan shan kilomitr ah dad badanaan degan waa runta dad badanaa degan dhaqaale ahaanna runtii waxa weya meel xuduuda ku taallaa oo laba kastan ama dhowr meelood oo maratay yani xadka looga gudbo oo maratay gaadiidka iyo dadka socodkooda uu ku badan yahay aa jirta waa meelo dhaqaalo badan uu kasoo bixi karo xilliga dawladdii kacaanka oo kaleenta ay jirtayna meelaha ugu dhaqaalaha roon gobolka ay ku jirtay runtii waxa weya dadkeedan dad hadda oo yani laga sida hadda dadka ay fahansan yihin ma ahane waa dad dantooda dhaqdo dad hadda runtii wixii garana qaadan kara waxaan garahayna laga qaban karay anig kolley intaan ka aqaano oo aqoontayda ay tahay bini aadamkana kolley un wuxuu qabanayo waxna waa waa sidii loo rabay u dhacaan waxna maaragtay waxbaa kasoo yar noqdo wax kastana marka aan kor tagno xaaladda ay yihiina lagu xalina hadii la yidhahda